magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo weliba kumowda ee horumaro dhanwelbile taas oo ku dhowaad muddo sanad ayay horooyinka jartay xaalad adag oo dhanka dhaqaalo iyo amniga iyoona isbedelka hadda ku jira sababay sugowka ammaanka guud ee magaalada oo kaalin weyn ku qaaday maamulka degmada iyo qaybo shalduban ee ciidamada ammaanka gudoomiyaha degmada uusa kormeeray qaybo shalduban ee suuqyada beledweyne ayaa sheegay in farqo weyna dhexeeya waqtigii hore ee xilligan oo hadda la roga walibana saas oo kale isuu ku hadlay in bulshada iyo maamulkaba iyo si wada jareen ku qeyb qaadeen horumarada iyo nabadda ku jarta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan shir jaraa'idou saxafiist iyo kagobada gudoomiye cumar cusmaan calisow gudoomiyaha degmada beledweyne ayaa ku hadlay horumarada iyo dalada la taabado kare ku jira magaalada usoona bulshadan kabaagi in lagu wada shaqeeya sugowka amniga guud ee magaalada waxaan xafiiska degmada beledweyne ku qabanaya shir jaraa'id oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne iyo isbedelkii ka dhacay sida ka warhaysaan toddobaadidii ugu dambeeyey magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay isbedel aada u weyn isbedelkaas oo lagu xaqiijiyey guud ahaan amniga magaalada beledweyne iyo in la xalliyey caqabadooyin ka jiray magaalada beledweyne waxaan u mahad celinaa dhammaan cid allaale ciddii ka shaqaysay arrimahaas ee ugu horeeyaan taliyaha ama agaasimaha hay-adda sirdoonka dalka iyo taliyaha ciidanka xooga ee dalka sidoo kale saraakiishii kala duuneed qaybahooda kala duuneed dhammaan madaxdii mas-uuliyiintii iyo odayaashii dhaqanka iyo qof walboo ka shaqeeyey dadaaladaas sidoo kale waxaan u mahadcelinaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka hirshabeelle madaxdooda ugu sarreysa oo arrintan ay naftooda door weyn ka qaatay in xaqiiqdii la soo gaaro meeshaan aadka quruxda badan leh oo magaaladii beledweyne ay soo ceshoontay wanaagii iyo quruxdii lagu yaqiinay maadaama juhdigaas la galay waxaan shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne ugu baaqayaa kuna bogaadinayaa inay ilaashadaan amnigooda inay ka shaqeeyaan sidii magaaladan ay usii noqon lahayd amniga waxaad ka warhaysiin magaalada beledweyne caqabadaha ka jiray amni darro waxay sababtay heer waxay sababeen in uu sicirbara ka dhaca in maciishadii iyo noloshii caadiga ahayd ay aada u kororto wadooyinka magaalada soo gala waxaa yaalay dhowr jidgooyo ama isbaaro xaqiiqdii intii maanta waa la qaaday si nabad ah ayaa gaadiidleydii iyo cid walbo ku safraysay wadooyinka magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka ay dareemayaan amni mahad allah u sugnaatay oo guud ahaan suurtageligay in maanta inta la soo gaaro laakiin marwalba ciidamada qaybahooda kala duwan waxay mudan yihiin abaal waxay mudan yihiin bogaadin waxay mudan yihiin in la garab istaago ka maamul ahaanna waxaan xilli walba garab taaganahan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan dadaalada iyo shaqooyinka haddii jeer ay wadaan sababtoo ah magaaladan waxaad ogtihiin bilooyinkii isqabsiga iyo buuqa iyo amnidaradu u jiro wax horumar ah maysan ka jirin oo weyn gargaar badan kama jirin xitaa hay-adihii magaalada ka shaqeyna waxaad moodaa inay gaab badan u galeen laakiin hadda alxamdulilah cid walba cid walba laakiin hadda waxay dareemi doontaa isbedelka imaaday in insha allah isbedel imaan doono shacabka waxaan leeyahay mar walba halala shaqeeyo laamaha amniga halala shaqeeyo in dadka dhagarqabyaasha oo dhibaatadooda hala soo wargeliyo sababtoo ah haddii amnigu ay ka wada shaqeeyaan bulshadu iyo ciidamadu ay ka wada shaqeeyaan xaqiiqdii waxaa la gaari doonaa guulo aada u weyn marka waxaan leeyahay reer beledweyne amnigiina ilaashada shirkan jiraa'id marka intaas ayaa u talagalay inaan ku bogaadiyo guud ahaan dadaaladii amni ee laga soo qabtay isbuucyadii ugu dambeeyey inaan ku bogaadiyo waxaan u mahad celinayaa saraakiishii kasoo shaqaysay ka shaqaysay amniga ugu horeeyo taliya sambulosho xaqiiqdii waqti badan geliyey sidoo kale waxaan mahad celinaa taliya odawa sidan taliyihii ciidamada xooga dalka soomaaliya si wax badan in nadaam badan ka shaqeeyay sidoo kale waxaan mahad celinaa wasiirkii wasaaradda batroolka xildhibaanadii mas-uuliyiintii maamulkii qaybooda kala duwan madaxda dowladda hirshabeelle ee ugu horeeyo madaxweyne cali guudlaaw xuseen iyo dhammaan madaxda dowladda federaalka sida wadajirka ah loogu shaqeeyey in isbedelka maanta beledweyne ka dhacay ay qayb weyn ka qaateen sida ay ahayd foolxumadeeda qof walba ogyahay iskaaladoogiyo suubiyan maamulka iyo bulshada magaalada beledweyne ayaa kaalin weyn ku qaaday in magaalada iyo suubida horumaro la taabado kora